Roob xoogan oo ka da'ay magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada ayaa sababay inuu karkaarada jabsado biyo xireenka magaaladaasi kaasi oo ku fatahay qaybo ka mid a Dhuusamareeb goobaha ay daadadka saameeyeen ayaa waxaa ka mid a kaaminka barakacyaasha Arlaadi Shabeelle iyo wadooyinka ugu muhiimsan magaalada qaar ka mid a barakacyaasha Arlaadi iyo Shabeelle ayaa ka warramaya saameynta ay kala kulmeen daadadkii ka dhashay roobabkii ka da'ay magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaado dadkan waa dad barakacyaal ah ee iskugu jiraan dad meelo badan ka wada imaadeen alxamdulilah ilaahay mahadiisa wixii shalay ilaahay keeni waa wax oo ummadda dhan isha ay kuwada haysay oo meel walbana ay ka da-een haddana waa ujeedeen burburka farada badan oo meeshan ka muuqdo biyooyin fara badan waa soo aragteen fasahaado badan oo meeshan ay ka goosteen oo ay soo mareen magaalada qaarkeed ay dhinac ay ka saameyseen haddana alxamdulilah waa ujeedino sida wax u jiraan indhihiina waxba kama akhrisano haa sax walaalkaygiio muxuma hadalkaaga su-aasha igu weydiisana waa manaha su-aal aad u muhiimsan waana taa kaa filna inaa igu weydiisid waa saxan tahay meeshan dhibaatada nagu haystaa waxay tahay fasahaadii biyihii meeshii ay kasoo goosana waa meel inuu dhow oo si weyn ay nugu dhow yihiin waxaa ka mid a daadadkii inta badan ka yimaadaan toogtan triibkii ka horreeyaba waxyaaba badan iyo dhibaatooyin badan way nuu geysteen hadday noqoto gurigii qaarkeed oo nolol maalmeedka gurigii iskaga qaxin xitaa ayaga xitaa inay biyihii ay qaarkeed ay bara kiciyeen annaga iska badaa mooshka aan degnan misna aan ku jirnay marka walaalkayga waa u jeedaa waxa meeshan hadda lisdhihi karo misna waa la qarinaa meeshaan maysan muuqdaan wallaahi maasha allah biyaha kheyr ilaahay keeno waaye waxaan ka tirsanaa kaam shabeele wallaahi biyaha baro bar waxaan u maleynaa tog inay soo fagteenoo biyaha zaa'id noo saameeyey aan jeclahay alxamdulilah haddana ilaaha mahad iskale wallaahi bila alxamdulilaah biyaha zaa'id horta dadka waxaan ka midnahay kaam shabeelle ku noola ka midnahay shala roobka imaaday ciyaalkii iyo wixii o dhan maxaa ladhaha biyo saa-idaa nagu imaaday dadka iyo deriskii hadday qaar hataa maxaa ladhaha deriskayna noolyihiin ay la joogaan xaafadihii ugu badnaana xataa dadkii xaafadaha degan ayagana sidoo kale biyaha u galay dhiiqo iyo waxaa waaye biyo tiro badanoo meel lakala geenay ilaa hadartan xaafadaha hataa biyaha laga soo daldalaa saasay taa xataa ciyaalkii iyo dadkii ayaga kor noolyihiin kabacdi haddar markii ay ka baxeen biyihi haddar oo ay baxeen dadki sidoodii waa iskaga soo laabteen ilan qof meel degan qof kalema kor saarnaa karo niyaho waa dhownahay biyo daad si fiicanaa noo soo galay hatee gabar noo foolanaysa hatee meelaa marinaa weyne gacmihiyaa loo qabta gacmihii hatee dhiiqadaa ku dhacdhaceyna ayadoo saas ay tahay laamiga agtiisa la geeyaa dhikala lagu saaraa sidii isbitaalkii lagu geeyey alxamdulilah deer way dhashe gurigeeda hatee qaab loo soo celiyaa lalaaya gabadha foosha qabata koleytaba gacmahan ka qabanayo meeshii magaciisa laamigaa geynay ilmihiina koleytaba dadka deriska u xanaanaynoyin hadeer meel lasoo mariyana malahan ilmo yaryarna way ka maqan tahay ilmaheedana waa u baahan yihiin